ciid wanaagsan halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo si toos aad nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaggaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka afartan iyo sagaalka mitirban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka oo aad sidoo kale naga dhegaysataan v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kastoo aad naga maqlaysaan waa idaacadda v o a waa subax jimca ah bisha julaayna waa toddobiyo toban sanadka labada kun shan iyo tobanka idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah maxamed colaad xasan iyo ibraahim waa ninka waa cabdiraxmaan xuseen furre oo idaacadda igu weheliya
qodobada aad ku maqli doontaan hadduu eebaweyne raalli ka noqdo waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hambalyo ku aadan munaasabadda ciidulfitrida u diray ummadda soomaaliyeed waxaa kaloo maqli doontaan warbixinno kala duwan oo idaacaddeena saaka aan idinkuga hayno oo ciidda ku saabsan iyo weliba warbixin ka imaanaysa dalka masar oo ka hadlaysa hadalhayntii baryaha socotay ee ku saabsan dilka madaxweyne mursi iyo warar kale marka horese warkii caalamka
cafar askari oo ka tirsan ciidamada badda ee maraykanka ayaa ku dhintay laba kalena way ku dhaawacmeen kadib markii nin hubaysan uu weerar ku qaaday xarunta milatariga ee magaalada tatanoga ee gobolka tenesi ee dalkan maraykanka ninka weerarka soo qaaday ayaa intii ay socotay isarasaasaynta la sheegay in halkaasi lagu dilay iyadoo laamaha ammaanku ay magaciisa ku sheegeen maxamed yuusuf cabdulcasiis oo afar iyo labaatan jir ka yimid magaalada higson ee deriska la ah magaalada jatanoga ninka weerarka geystay ayaa la sheegay inuu xarunta ciidamada badda ee operational support center uu rasaas ku furay iyadoo dad goobjoogayaal ay sheegeen in afar ka tirsan ciidamadu baddu halkaasi ku dhinteen mid kalena uu dhaawac culus xilligaasi soo gaaray maxamed yuusuf cabdulcasiis oo ah ninka weerarka geystay ayaa ku dhashay dalka kuweyt balse qaatay dhalashada maraykanka kaasoo sidoo kale ka soo qalinjebiyey jaamacadda tennessee ee magaalada jantanoga
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inuu meel marin doono qaraarka heshiiska dhex maray dalalka quwadaha adduunka iyo iiraan ee dhowaan lagu kala saxiixday magaalada vienna dalka awstriya codka qaraarkan ayaa la filayaa inuu dhici doono subaxa isniinta kaasoo horseedi doona in cunuqabataynta saaran iiraan laga qaado kadib markii heshiis laga gaaray murankii barnaamijka hubka nukleerka ee dalka iiraan ee muddada soo jiitamayay dhinaca kale xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sidoo kale la filayaa inuu la kulmo dhiggiisa dalka sacuudiga ah caadel al jubayr oo ay dowladdiisu heshiiska ka biyadiidan tahay heshiiskan ayaa marka uu qaramada midoobe soo gudbo waxaa horyaala caqabad kale oo ah koongareeska dalkan maraykanka xubnaha ku jira ee jamhuuriga oo iyagu sheegay in dibi oogis ay ku samayn doonaan lagana yaabo inay kasoo horjeestaan
madaxweynihii hore ee dalka maraykanka ayaa la dhigay isbitaal kadib markii ay jabtay laf ku taala qoorta george h w bosh ayaa ahaa madaxweynihii afartan iyo koowaad ee dalka maraykanka sidoo kalena ah aabbaha madaxweynihii hore ee maraykanka george w bosh iyo weliba musharac ah xilka madaxweynenimada u baratamaya ee xisbiga jamhuuriga jeb bosh george h w bosh oo sagaashan iyo kow jira ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada portland ee gobolka maine shalay oo markaasi sidaasan uga fogeyn magaalada kenbark bork oo ah meel ay inta badan qoyska reer buush xilliga xagaaga u damaasha tagaan dhakhtarka daaweynaya george h w bush ee madaxweynihii hore dalka maraykanka ayaa sheegay marka la eego da-diisa inay qaadan doonto muddo saddex bilood ilaa afar bilooda inuu ka soo kabsado jabka gaaray
ugu yaraan konton qof ayaa ku dhimatay tiro kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii shalay ay laba qarax ka dhaceen suuq ku yaala magaalada goombe ee gobolka waqooyi bari dalka nigeria ma jirto cid ilaa ay hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasi ilaa lala beegsaday dad badan oo xilligaasi ka dukaamisanayay suuqaasi kuwa oo u diyaargaroobayay ciidda maanta oo ciidulfidri ay bilow tahay una dabaaldegayay muslimiinta ciidooda dowladda nigeria ayaa alaaba alaaba qaraxyada ismidaaminta ah ku eedeysa ururka boko xaram ee ka dagaalama ama dagaalka kula jira dowladda waddankaasi nigeria
waa tahay mar kale dhammaantiin meel kastood naga dhegaysanaysaan anigoo furra iyo colaad waxaanu leenahay iyo v oo dhan si guud ahaanada ciid wanaagsan colaadow ciid wanaagsan adiga laftigaagu dee stuudiyahon baynu ku kulannay intaynu hawsha ku jirnay ciid adaan kugu bilaabo ciid wanaagsan saaxiib laakiin dadka afrika iyo bariga afrika naga dhegaysanaya saaki iyaga ciidooda way bilaabatay laakiin inaguna inkastoo ay habeenkii bilaabatay haddana takbiirtii iyo salaadii iyo wixii maaragtay ciidaha lagu yaqiina afrika weli dhagaheena ma ani laakiin mid baan ku faraxsanahay inaan horta intaan afurnay aynu ciidayno ugu yaraan waa mid guurka ciid wanaagsan marka la leenahay dhegaystayaashina meel kastoo joogaan ciid wanaagsan wanaagsanoo wacan iyadoo maanta dunida muslimiinta looga dabaaldegayo munaasabadda ciidulfitrida ayaa mas-uuliyiinta iyo dadweynaha islaamku ay isweydaarsanayaan hambalyo iyo salaamo ku aadan munaasabadan weyna islaamka iyadoo ciidulfitridu ay ka mid tahay labada ciidooda islaamka ugu weyn oo sida weyn loo xuso haddaba munaasabadda hambalyada ee laysku dirayo ayaa waxaa munaasabadahaasi ka mid a dadka diraya madaxda dalalka islaamka sida madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddaba maxamed colaad xasan oo haatanba istuudiyaha igu weheliya ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo diyaariyey
walaal ciiddu horta macnaheedu waa kelmadda laftigeedu waa kelmad carabiya ciid
aad baan ugu xunnaa codkaasi xag farsamo awgeed dhegeystayaal waa ka xunnaa inaanu idiin ciyaari weyno codka madaxweynaha hase yeeshee waa nagu soo socotaa warbixinta madaxweynaha ee ku aadan munaasabadda ciidda ee uu madaxweynaha dirayo halka ad ula nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington ciid wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan ayaan hawada idinka leenahay dhammaantiin ciidda fidriga fadligeeda iyo barakadeedana allaha ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan muslimiinta meel kastoo ay joogaan haleeshiyo haatanna farsamayaqaanka oo inoo baaqaya aan dib ugu yara noqonno waxa uu inoo hayo
walaal ciiddu horta macnaheedu waa walaal ciiddu horta macnaheedu waa kelmadda laftigeedu waa kelmad carabiya ciid macnaha looga jeedana waxa weeye laga keenayna waa yani alciid waa tikraar waa waa soo noqnoqosho mid soo noqno wixii soo noqnoqonayay maadaama sanadkii laba jeer ay soo noqonayso sidaas ayaa ciid loogu bixiyey kelmadda ciidduna runtii waa kelmad macaan oo caruurtuna ay u riyaaqaan dadka waaweyne ay ka helaan maqalkeedu uu dhagaha u fiican yahay dadka muslimiinta yihina waxa ay leeyihiin laba ciidood oo yani sharciyan aan tu saddexaad jirin labada ciidood waxa weeye ciida ciidan maanta aynu ciidi doona ciidulfidriga iyo ciidaladxa oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hadal ku aadan munaasabadda ciidda shacabka soomaaliyeed uga jeedinayay warbaahinta ayaa ugu horeyn hambalyo u diray ummadda soomaaliyeed dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan ugu hambalyaynayaa maalinta farxadda leh soonkii iyo salaadii iyo tahajudkii iyo taraawiixdii ilaahay inuu naga aqbalay waan soo ducaysanay waana rajaynaynaa in ilaahay naga aqbalay waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed dhammaan hambalyo ciidda wanaagsan ciid almubaarig wa kulla caamin wa antum bikhayr khayr badan iyo wanaag badanna waa idiin rajaynaynaa insha allah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale ummadda soomaaliyeed ku booriyey inay iscafiyaan iskaalmaystaan oo ay dib u heshiisiinta ka wada shaqeeyaan madaxweynaha ayaa hadal u muuqday inuu si toosa ugu socday siyaasiyiinta soomaaliyeed ku yidhi in la heshiiyo dhinaca siyaasadda waxaa ugu muhiimsan tuhumka in la yareeyo xanta in la yareeyo faraisu-fiiqfiiqa iyo muxuu ahaay gadaal iska xamashadana in la yareeyo waxba noo soo kordhin mayso annaga halka mushkilad oo na haysatahay waa dowlad la-aan aad iyo aad aan uga tahay iyo wixii fududaynaya inaan dowlad yeelano oo dhan oon dib u heshiisiinta iyo iscafinta iyo maxaanku irahda isxamasho la-aanta iyo istuhumid la-aantu ay ka mid tahay waa waxyaabaha saacidaya inaan dowlad yeelano marka dowlad si aan u yeelanaahayna intaas waa inaan helnaa munaasabadda ciidulfidriga ee sanadkan ayaa ku soo beegantay iyadoo sanadka labada kun lix iyo tobanka soomaaliya laga filayo inay ka qabsoonto doorasho madaxtinimo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay howsha adag ee doorashada ku aadan ee dowladda hortaalla oo uu sheegay in weli aysan qaabaysnayn berida dambe oo soo socto mustaqbalka ilaaha garanaya wax dhacayo laakiin dadku qorshooyinay leeyihin berri oo aanan qorshe iyo waxaan uga ballanay aanay noo xadidnayn ma garanayno doorashada dhacaysa ma garanayno sida ay u dhacayso ma garanayno qaabka loo maaraynayo ma garanayno codka muwaadinka sida loo fasirayo nooma qaabaysan waxaasoo dhan maantaana laga rabaa inaan qaabayno oo aan hagaajino marka dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay aan u diyaar garowno mustaqbal fiican oo qurux badan dad badan oo doorashadaa soo socota ee soomaaliya uu hami siyaasadeed uga jiro ayaa qaba tuhuna in cid gaara ay maroorsan doonto awoodda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u ballan qaaday shacabka soomaaliyeed in siyaasadda soomaaliya aysan gacanta u geli doonin koox gaara ama shakhsiyaad gaara waxaan rabaa dadka soomaaliyeed mar kale inaan kalsoonidooda ku geliyo u ballan qaado wax koox gaarahi ay leedahay oo dalkan lagu maamulayo oo ka dhaqan gelaya ma jiraan dalkan waxaa ka dhaqangelayo oo ka shaqaynaya oo keliya waxa aan wada leenahay ka wada tashanay isla qaadnay aan iska dayno muxuu tuhumada iyo qolaa meel wax ula cararaysaa dhowr iyo labaatan sano waaye aragnimo waa noogu filan tahay oo qola markay dhinac wax ula cararto wixii ka dhalan jira waa la garanayaa annagoo og wixii ka dhalan jira maanta inan qola marka dhinac inay wax ula cararto aan ogolaano ama dadaal iyo juhdi badan aan ku bixino macno ma samaynayso waa siyaasad siyaasaddu waa abaabul qof walba oo is abaabul qofka aad ku ra'yiga tahay abaabul laakiin waxaan lagu kala ra'yi duwanaa karin waa dowlad soomaaliyeed oo shaqaynayso oo dadka iyo dalka iyo diintaba mas-uulka ah in la helo laguma kala ra'yi duwanaa karo laakiin sidaanay ku imaan kartaa iyo sidaanay ku imaan kartaa waa laga yaabaa shakhsiyeynta siyaasadda la shakhsiyadaynayo qof hebel laga dhigayo ra'yi iyo talo siyaasadeed oo dowladnimo lagu gaarayo aan ku kala ra'yi duwanaano laakiin inaan reer hebel nahay reer hebel inaan nahay yaanan ku kala ra'yi duwanaanin koox hebel inaan koox hebel inaan nahayna yaanan ku kala ra'yi duwanaanin madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u muuqday inuu khudbaddiisa ciidulfidriga xoogga ku saarayey dad aaminsan in dowladda soomaaliya iyo madaxda ugu sarraysa ay awoodda qaran ee loo igmaday ay u adeegsan doonaan sidii ay mar kale talada ugu soo noqon lahaayeen sannadka labada kun lix iyo tobanka ayaa yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya anoo ah waxaan dadka soomaaliyeed u ballan qaadayaa dalkani koox gaara ra'yi ajanda ay leedahay inaanu ka dhaqangelayna aan ku qanacsanahay umana shaqaynayo mana fududaynayo mana ka aqbalayo ciddii wadato ajando koox yar oo gaara u gaar ah oo iyadu ay isleedahay waxbaad ku helaysaa waxaan aaminsanahay koox waa gaara heli karta inaanay jirin si aan fashilka uga cararna marka waxaan madaxweyne ku ahay oo aan ka shaqaynayaa wax la wada leeyaho dadku ay wada leeyihiin oo dadku ay wada fahmeen oo dadku ay ka wada doodeen oo dadku ay muxuu ah inta badan isku soo afgarteen in dalku ay ka shaqeeyaan oo dowladnimada lagu jiriyo waa waddada aan ballan qaadayn madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay dagaalka dowladda ay kula jirto ururka al-shabaab iyo cafiska ay dowladda u fidisay dhallinyarada la qalday ee ururka ku jira ga dalka haysto oo nabaddiidka an aanu kuwooda caqliga lane waxaan u fidinay gacan waxaan u fidinay gogol nabadeed waxaan u ballan qaadnay in aanan muxuu ahay laga aargudsanaynin waxaan u sheegnay dalkan dal aan ahayn inaan lahayn kuwoodii ra'yigaas qaatayna maanta nolol fiicanay ku nool yihiin karaamay leeyihiin lama dhibin lama waxeen nolosha waa loo fududeeyey waana la karaameeyey kii saas u garto maanta yimaadana sidoo kale waa la karaamaynayaa waana la weynaynayaa lagamana aargoosanayo wax kasta oo duruufo ah oo oo muxuu ah dul saaranna waan ka shaqaynaynaa in ay ka fududaato oo muwaadin xor ah oo nadiif ah oo oo maxaan ku raha dalkiisana horumarkiisa iyo dowlad dhisistiisa qayb ka qaadanaya inuu noqdo yaan ka fududayna ka shaqaynayna adiga oo dadkaaga dhibayo dal dalka dadkaaga muxuu ahay dulaynayo dalkaaga karaama tirayo diintaada wax u dhimayo halaynaya ha dhiman inaan leenahay ugu dambayntii madaxweynaha ayaa ummadda soomaaliyeed u rajeeyey in ciidan teeda kale ay ku gaaraan nabad iyo barwaaqo
halkaad welina kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington ciid wanaagsan ayaa mar kale hawada dhammaanteen idinka leenahay
ciid wanaagsan ciid wanaagsan ayaan mar kale hawadeeda ka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan nin hubaysan ayaa afar ka tirsan ciidanka badda ee dalka maraykanka tuugasho ku dilay islamarkaana dhaawacay laba kale iyadoo weerarkaasi uu ka dhacay xarun ay ciidanka badda ku leeyihiin gobolka tennessee ee dalkan maraykanka cabdiraxmaan xuseen furre ayaa warbixintaasi inoo haya
weerarkan ayaa ka dhacay magaalada jantanooga ee gobolka tennesee ee dalka maraykanka iyadoo weerarkan uu geystay nin hubaysan oo weerar ku qaaday xarunta milatariga ee magaalada jantanooga afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga maraykanka corneyl steve warren oo weerarkaasi ka hadlay ayaa sheegay afar qoys ayaa hadda waxyeella soo gaadhay waxaana dhintay afar ka tirsanaa ciidanka badda ee maraykanka corneyl steve warren oo weerarka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ninka weerarka soo qaaday uu rasaas ooda uga qaaday tiro ciidanka badda ah oo ku sugnaa xarumaha main corps recruiting station iyo navy operational support center oo ku yaala magaalada jatanoga ee gobolka tennessee ee dalka maraykanka mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegay in ninkaasi weerarka soo qaaday ay ciidamadu dileen madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa shacabka maraykanka ka codsaday inay u soo da-ayeen qoysaska ay dhibaatadu soo gaadhay isagoo sheegay in baaritaan deg dega lagu samayn doono dhacdadaasi waa inaannu hubinnaa inaynu helno dhammaan warbixinada muhiimka ee lagu qiimaynayo siduu weerarkaas soo dhacay iyo haddii feejignaan la muujin doono mustaqbalka laamaha ammaanka ayaa sheegay in ninka weerarka geysta lagu magacaabi jiray maxamed yuusuf cabdulcasiis oo ahaa afar iyo labaatan jir u dhashay dalka kuwait balse uu qaatay dhalashada maraykanka afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga maraykanka cornel steve warren ayaa sheegay ninka weerarkaasi geysta uu beegsaday xarumaha ciidanka badda ee gelitaankooda uu fudud yahay We have our recruiting centers set up in, in places easily accessible to the public, for example, you know, a strip mall. Waxaanu leenahay xarumo diiwaangelinta ciidanka oo ah kuwo u fudud inay shacabku soo galaan tusaale ahaan sida strip mall oo sugidda amnigeeda uusan u adkayn sida fort bag ama nord fork naval air station ama quintaco sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaaniga maraykanka ayaa sheegay in weerarada argagixisadu ay kordheen bisha rabadaan kadib markii ururka daacish uu muslimiinta ugu baaq inay weeraro badan qaadaan inta lagu jira bisha rabadaan ee barakaysan oo dhammaatay hadda
aad baad umahadsantahay cabdiraxmaan xuseen furro stuudiya igweli ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay
mar kale dhegaystayaal ciid wanaagsan arrinaca kale magaalooyinka waaweyn ee dalalka islaamka ayaa sidoo kale looga ciiday waxaana ka mid ah dalka masar iyadoo ciidani ay ku soo beegmayso xilli maalmihii ugu dambeeyey la hadal hayey in madaxweynihii hole ee dalka masar maxamed mursi dhowaan la daldali doono kadib markii maxkamad ku taalla dalkaasi ay xukun ku riday arrintaasoo inta badan la isku weydaarsaday bowogga isku xirka bulshada haddaba warbixinta ciidda iyo arrintaasi warbixin ku saabsan wariyaha v o a ee dalka masar xuseen saxnuuni ayaa warbixintan qaahire inooga soo diray dadweynaha masaarida ayaa dareen kala duwan ugu dabaaldegaya maalinta koowaad ee ciidulfitriga kadib markii maalmihii ugu dambeeyey qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga iyo kuwa caalamiga ahiba ay baahiyeen warar sheegaya in la tooganayo maxamed mursi madaxweynihii hore ee masaarida dadweynaha masaarida ee taageersan maxamed mursi iyo ururka akhwaan muslimiinka ayaa isku diyaarinaya inay dhigaan dibadbaxyo ay ku dalbanayaan in la soo daayo madaxweynihii hore qaar ka mid ah taageerayaasha kooxaha islaamiyiinta ayaa la arkayay ayagoo diyaarsanaya boorar ay ku muujinayaan saamaynta uu ku yeeshay wararka warbaahinta ay baahisay ee sheegaya in mursi maalmaha ciidda la daldalayo sidoo kale taageerayaasha dowladda uu madaxweynaha ka yahay cabdulfataax al siisi ayaa dareenkooda farxadda maalinta ciidulfitriga ku muujinaya sida ay u taageersan yihiin xukuumadda masaarida iyo ciidamada waddankani haddaba qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku nool dalkani masar ayaan wax ka weydiiyey dareenkooda maalinta ciidda iyo sida ay u arkaan wararka ay warbaahinta isla dhex maraysay maalmihii ugu dambeeyey oo ah in la dilayo maxamed mursi cabdilaahi xuseen alhaadi oo loo yaqaano cabdilaahi tafare oo ka mid ahaa ciyaaryahanada xulka qaranka soomaaliyeed iyo maxamed cabdi barqaada oo ka mid ahaa soomaalida degan magaaladan qaahira ayaan weydiiyey dareenkooda ku aadan arrimahaasi marka hore ciid wanaagsan aan leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo iyo ummadda islaamka oo dhan marka labaad waxaan shucuurteenna aad u fiican tahay dalkan masar aan joogno waxyaalaha oo la sheegayana waxba ma ka jiraan waxyaalahaas oo ra-iiska wax loo geysanaya ama waa la dilaya wax jira ma ahan maxamed morsi ee madaxweynihii hore ah oo wararkaas la sheegayo warar wax ka jira ma ahan insha allah ciidanna waxaan ku ciideynaa insha allah ciid oo farxad aada u badan ah mida kaleetana waxaan halkan ka salaamayaa asxaabteyda qaaliga ah ee sboortiska sida xiish suufi sirmaqabe cabdijoon iyo yunis amxaar iyo faransa ayaan halkan ka salaamayaa iyo ehelkeyga oo ku nool magaalada muqdisho masaarida waxay u kala iidayaan si kala duduwan laakiin badanaa sida loo badan yahay markaa fiirisid kolley maaragtay wararkan hadda laiska dhex marayo war ka jira ma laha oo ah in maaragtay mursi la dilayo ama waxyaalahan oo kale wax ka jira ma laha siyaabo kala duwana ayay dadku u kala faraxsan yihiin masaarida si fiican ayay u iidayaan waana si fiicana loo damashadaya arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili maalmihii ugu dambeeyey warbaahinta waddankani iyo kuwa caalamiga ahiba qaarkood ay qoreen in la tooganayo maxamed mursi maalinta ciidda ahi taasoo ilaa iyo hadda aan loo haynin war sugan oo ka soo baxay dowladda masaarida maalinta koowaad ee ciidulfitriga ayaa imaanaysa xili ciidamada milatariga masaarida howlgallo waaweyn oo ka dhan ah kooxaha argixisada ay ka fuliyeen gobolka siina ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey ciidamada iyo gawaarida gaashaaman ayaa sidoo kale la arkayey iyagoo si weyn u ilaalinaya fagaarayaasha waaweyn ee waddankani iyo dhismayaasha dowladda si ay uga hortagaan weerar uga yimaada waxa ay ugu yeereen kooxaha mayalka adag ee islaamiyiinta ah maxkamad ku taal dalkani masar ayaa dil ku xukuntay maxamed mursi madaxweynihii hore ee waddankani doctor maxamed badiic hogaamiyaha ururka aqwaan muslimiinka iyo qaar kale oo ka mid ah hoggaanka ururkaasi waxaana la sugayaa xilliga la fulin lahaa xukunkaasi xuseen saxluuni v o a qaahira
aad buu mahadsan yahay xuseen saxnuuni haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa inoo haya
ciid wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa looga dabaaldegayaa munaasabadda ciidulfidriga oo ah gebagabada bisha ramadaan haddaba waa maxay ahamiyadda ay ciiddu u leedahay muslimiinta waxaa arrintaasi inooga warramaya sheekh axmed cabdi waaliye ciidulfidri iyo ciidal adxa labaduba waxa ay ka tirsan yihiin ciidaha waaweyn ee ciidaha markaasi muslimiinta ah ee ka daba yimaada ka gadaal marka la tukado marka ay dhacaan laba rukni oo waaweyn oo markaasi arkaanta islaamka ka tirsan ciid alfitri waxay timaadaa kadib marka dadka muslimiinta ay soo soomanaayeen soonkooda ay dhammeeyaan ciid al adxaana waxay timaadaa markay muslimiintu inta badan arkaanta ugu muhiimsan ee xajka markaasi ay sameeyaan nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxa u yimid xuseen oo madiina iyaga oo markaasi leh reer madiina laba ciido oo markaasi ay ciidaan khaasatan ciidihii hore ee islaamka aan waafaqsanayn waxa uu ka yidhi ilaahay wuxuu inugu bedelay maaragtay laba ciidood oo tan ka khayr badan ciid alfitri wa ciid al adxa ayuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ahamiyadda ay uleeyihiin islaamkana waa wax markaasi waa muuqaalka shacaayirta islaamka oo la muujinayo oo dadka muslimiinta ay markaasi ay weyneynayaan shacaa'irta ilaahi subxaana watacaala marka sidaa la ajligeed ayaa dadka muslimiinta ay muujinayaan nicmada markaasi ilaahay iyo say u weyneeyaan iyo say markaasi isaga u mahadiyaan marka sidaa la ajligeed ayaan odhan karnaa xuseenow inay ciidahan islaamka ee ciid alfitri iyo ciid al adxa labaduba ay yihiin kuwo markaasi eebbe subxaanahu watacaala ugu talagalay dadka muslimiinta inay ilaahay ugu mahadiyaan abaalgudkii ay soo markaasi soonkii ay soo soomanaayeenna ay markaasi ay dhacdo amba ay timaado si markaasi ay uga faa'iidaystaan amba ay u helaan ajuuradii iyo mushqaayadii markaasi dadka ay soo soomanaayeen muddadaasi soddonka cisho amba sagaal iyo labaatanka cisho ah sidoo kale munaasabadda ciidda ee ciidulfidriga ayaa ka sokow farxadda iyo rayraynta waxa ay leedahay sunno iyo arrimo markaasi u baahan in la raaco oo lagu camalfalo run ahaantii sunnayaal ayaa soo arooray ciid ulfitri gaar ahaan tan imiga aan joogno waxaa kamid a qofku marka uu ma inu marka dadka u baxaan musallayaad oonan miskiidka lagu tukan oo meelaha markaasi waaweyn lagu kulmo mantiqada dadka degan ee islaamka oo dhan ay iskugu yimaadaan nebigu caleyhi salaatu wasalaam musallayaadka ayuu bixi jiro oo miskiidka markaasi kuma tukanaynin waxaa kaloo sunno ah maxay ahayday ciida fitrida gaar ahaan inay marku qofku uu baxaayo in uu sii qaato oo wuxuu markaasi soonkii jebinaya sida markaasi inuu timir oo kale markan witri weliba u qaato si ma aanan buuxin saddex hadday tahay shan hadday tahay iyo toddoba hadday tahayba iyada oo taasi ay ka dhigan tahay shalay toole oo ramadaana haddii ilaahay aan u afxidhnaa maantana isaga ayaa markaasi ku amray inaanad soomin oo maalinta ciidda waxaan ognahay inay soonka uu xaaraan yahay marka waxaa sunno ah ciid alfitri inta aanan salaada loo dareerin inuu qofku xun afka waxgeliyo si u kala ogaado oo markaasi u ogaado ama uga bedelo shalay toole oo xaaraan ay ka ahayd waxyaalada kale sunnaha ay ciida ciida xataa ciidda kale dee adxa ay la wadaagto waxaa kamid ah in uu maxay ahaydo qofku uu qaato axsan alibaas dharka waxa ugu wacaan ee ugu wanaagsan uu haysto waxaa kaloo aadaabiyaadka ee ciidda kamid a sida oo kale in uu marka uu maxay ahayday la iclaamiyo ciidda hameenka la iclaamiyo ilaa iyo marka laga baxayo salaada laga baxayo inuu qofku markaasi u wado oo maxay ahayday takbiirtii marka inuu qofku wado ayaa markaa laga rabaa sidoo kale ilaa iyo salaada marka laga baxo ayaa takbiirtaasi la doojinaya allahu akbar allahu akbar la odhanaayo waxaa sunayaasha kamid a weliba xuseino in maxay ahayday marka qofka muslimka ah uu salaada meesha uu ka tegaayo iyo dariiqa uu kasoo noqonayo inuu bedilo wakana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yukhaalifu ariiqa fi lciid nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu bedeli jiray ariiqa uu maraayo ciidda culimmadu way isweydeen waxay dhahdeen taasi waxaa markaasi la rajeynayaa in uu dadka la kulmaya uu dad badan oo muslimiina uu la kulmo oo markaa uu salaamo waxaa kaloo kamida matalan meelaha uu marayba inay u markhaati furaan ilan maalinta qiyaamaha ay markhaati furayaan ilaahayba subxaana watacaala markaasuu yihi yawmaidin tuxadisu akhbaaraha biana rabbaka waxaalaha marka meelahaasi uu sii maraayo dad buu kula kulmi doonaa malaaig baa joogta si markaasi uu la kulmo uu dadka muslimiinta u tahniyadeeyo ayaa markaasi ay ka tirsan tahay intaasoo dhan waa sunnayaasha maalinta ciidda la ilaaliyo tahniyadii baa kamid ah in la iscalool xaadha ayaa kamid ah in maxay ahayday dadka muslimiinta ay dhexdooda ay isku hambaliyeeyaan taqabal allahu mina wa minkum waa tahay intaas idaacadda subaxnimaha ku dhan anigu cabdiraxmaan xuseen fare iyo maxamed colaad idinla socotiinaya sidaas iyo nabadgelya ciid wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.